ee wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska ex control afgooye qaraxaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi qof isku soo hora waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday kolaya ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaana kuwa gorgor oo maraya wadada laamiga ee aada afgooye meel ku dhow isgooska ex control afgooye siday v o eda u sheegeen dad goobjoogayaal ah qof goobjooga ah ayaa u sheegay v o a in goobta qaraxu ka dhacay ahayd meel xiran oo gaadiidka maraa laga fura markay soo istaagaan sidoo kalena ay ahayd meel suuq ah oo gaadiidka dadweynaha laga raaco ciidamada gorgor ayaa la sheegay in goobtay taagnaayeen xilliga uu sharxinayo qofka isku soo horay waxyaabaha qarxa ila ka tirsan kuwa amnigo ka gaabsada magacooda ayaa sheegay in dhimashadii dhaawac uu soo gaaray ciidamada gorgore maraya wadada kuwaasoo qaraxa lala beegsaday waxaa sidoo kale khasaaray dhimashadii dhaawac uu soo gaaray dadka shacabka ee ku ganacsanaya hareeraha wadada goobta qaraxu ka dhacay waxaana ila ka tirsan kuwa amniga dad goobjoogayaal ah u sheegeen v o a in labiiyo toban qof oo shacaba dhaawac uu soo gaaray dowladda soomaaliya ayaan tafaasiil ka bixin qaraxan iyo khasaaraha ka dhashay hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya oo la xiriirinaya ma suuro gelin inaan ku helo qadka taleefonka cabdulqaadir okey v o a muqdisho